habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa habeen jimcaha bisha augostana ay tahay lix iyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maanta waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha new zealand chris luxon ayaa ra-iisul wasaaraha dalkan australia antony albanisi kula kulmay magaalada cambera guddoomiyaha xisbiga liberaalka ee gobolka new south wales richard shields oo shaqada laga eriyey iyo warar kale ee u diyaara garooba ra-iisul wasaaraha new zealand chris luxon ayaa arrimo ay ka mid yihiin dadka laga tarxiilo dalkan australia arrimaha socdaalka iyo xiriirka dhanka difaaca waxa uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalkan australia antony albanisi isagoo safar ku jooga magaalada cambera labada ra-iisul wasaare ayaa kulankoodu ahaa kulan sanadlaa oo ay yeeshaan australia iyo new zealand madaxdoodu iskaashiga u dhexeeya labada dal ayaa ah mid ballaaran iyadoo kala bargolaha wasiirada ee dalka new zealand ay australia soo booqdeen wixii ka dambeeyey marka dowladda chris luxon ay xafiiska qabatay bishii nofembar sanadkii lasoo dhaafay ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa sheegay in xiriirka u dhexeeya labadan dal uu labada dalba muhiimad weyn u leeyahay mucaaradka federaalka ayaa ku baaqaya in baaritaan ballaaran lagu sameeyo nidaamka ama shuruucda viisooyinka dalkan australia iyo in qofka niyad ahaan u taageersan xamaas ay tahay sabab loogu diido viisooyinka baaqan ayaa ka dambeeyey markii peter dutton uu ayaamahan badadaal ugu jiray in gebi ahaanba laga mamnuuco dadka kaaza ka imanaya inay dalkan australia yimaadaan isagoo walaac ka muujiyey dhanka amniga qaranka muranka viisada ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee asio merk burges uu sheegay in taageero aan toos ahayn oo xamaas loo hayo aysan macnaheedu ahayn ama ku filayn in qofka viiso loogu diido wasiirka waxbarashada dowladda federaalka jason clare ayaa channel en waxa uu u sheegay inuu isagu aaminayo qiimeynta asio marka loo barbardhigo midda mr dutton guddoomiyaha guddiga xaquuqul bini-aadanka u qaabilsan qaramada midoobay volker turk ayaa sheegay in tirada dadka falastiiniyiinta ee lagu dilay khaza ay astaan u tahay taariikh aada u xun oo adduunka uu gaaray hadalkiisa ayaa daba socda kadib markii maamulayaasha caafimaadka khaza ay ku dhawaaqeen in tirada falastiiniyiinta oo lagu dilay khaza ay hadda kor u dhaafeen afartan kun oo qof israa'iil ayaa iyadu sheegtay in taxadaro dheeraada ay muujin doonto si ay u yareyso khasaaraha dadka rayidka waxayna sidoo kale su-aal ka keentay tirada dadka dhintay oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka khaza maer tork ayaa sheegay in ku dhowaad boqol iyo soddon falastiiniyiinta maalin walba lagu dila khaza wixii ka dambeeyey markii israa'iil ay bilowday weerarka halkaasi ay ku qaaday iyadoo uga jawaabaysa weerar xamaas ay ku qaaday israa'iil oktoobar toddobadeedii kaasoo ay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof dhanka israa'iil weeye islaa wararkaas bariga dhexe ayaanu ku jirnaaye wadahadal cusub oo lagu doonayo in xabad joojin looga sameeyo dagaalka khaza ayaa waxa uu ka socdaa magaalada dooxa ee dalka qatar iyadoo madaxda sirdoonada israa'iil mareykanka masaarida iyo ra-iisul wasaaraha qatar ay ka qaybgalayaan shir albaabadu u xiran yihiin oo halkaasi ka socda wadahadalladan ayaa looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka halkaasi ka socda sidoo kalena lagu hubiyo in la soo daayo boqol iyo shan iyo toban israa'iiliyiin iyo ajanabi kala oo halkaasi afduub waa kaaze loogu haysto wadahadalkan ayaa bilowday iyadoo iiraan ay ku hanjabtay argosi kadib markii hogaamiyihii xamaas ismaaciil xaniya lagu dilay dalkooda mareykanka ayaa waxa uu geeyey gobolka bariga dhexe maraakiib dagaal iyo diyaarado iyadoo la rajaynayo in xabad joojin khaza laga hirgeliyo ay ka hortagto ama joojiso dagaal gobolka oo dhan ka qarxa kooxaha u ololeeya dadka indigeneska ee dalkan australia loogu yimid ayaa ku baaqaya in booliiska lagala xisaabtamo takoor ballaaran iyo eex ka dhana dadka indigeneska ee dalkan loogu yimid baaritaan aqalka sanadka uu ku sameynayo haweenka iyo caruurta indigeneska ee ama lala-yahay ama la dilay ayaa waxaa laga soo saaray hindise toban talooyin soo jeedinaya talooyinkaas ayaa waxaa ku jira in wasiirada booliska gobolada kala duwan oo dalka ay dibu eegid ku sameeyaan habdhaqanada iyo qaababka ay isticmaalaan boolisyadu agaasimaha xisbiga liberaalka ee gobolka new south wales richard shields ayaa shaqadii laga eriyey kadib markii uu ku guuldaraystay inuu boqol iyo afartan musharax u magacaabo doorashooyinka golaha deegaanada ee ka dhacaya gobolkaasi tan ayaa keenaysa ayaa la yiri in xisbiga liberaalku uu konton kuraasa ku waayo doorashooyinka golodeegaanka ee soo socda mr shields ayaa laga codsaday inuu iscasilo kadib markii uu ku guuldaraystay ayaa layiri mas-uuliyaddii ugu weyneed ee uu hayay iyadoo madaxa xisbiga liberaalka ee gobolka new south wales mark spigman uu ku tilmaamay arintan falkii maarayn ee ugu xumaa ee xisbiga taariikhdiisa soo maraa saadaasha hawada abrita oo sabtiya magaalada beet waa dabaylo iyo roobab aada u xoogan koo iyo labaatan bay gaaraysaa adelaid waa roobab iyo lix iyo toban melbourne waa roobab iyo shan iyo toban sydney sidoo kale roobab iyo kow iyo labaatan brisbanse waa cadceed iyo labaatan iyo sideed digrie halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo doolarka mareykanka ah